sheegayo horta manaha anagu qodanadu manaha sababta waxaa weeye amaanka wax ka horeeya ma jiraan haddaan amaan la helin lama jiri karto marka de maamulkii degmada iyo saraakiisha iyo ciidanka ee dawladda dowladka koonfur galbeed soomaaliya ee kusugnaa magaalada qasacdheere yaan wada kulanay waxaana manaha la iska awdheengaraynaya manaha in la sugo ammaanka gudoomiye arrimaha adkaadasan ma ku jirtaa xayiraada al-shabaab ay idin saareen annagu al-shabaab xayiraadnama aysan saarin macnaha waxa weeye al-shabaab waxay ka adag tahay sideeda ay xagiigi ka dhaan dhaqdhaqaaqooda iyo agsaskooda bulshada aan hubaysnayn ee rayidka ah annagu saaka adiga hadda aan kula hadlayo haddaan go-aansado inaan caawa u hoydo haddii alla yidhaahdo gaydhabo waan dhaqaaqaya gaydhabo aan aadaya waan tegaya ma garan laakiin taas micno ma samaynayso dadka aada mas-uulka ka tahay ayaa laga hadlayaa dadka shabaabka odoomiyeen ma ka hadasheen waan ka hadlaynaa taasi waa doorkeena macnaha waxaan ku cadaynhayaa adna macnaha xooga aad ag maraysaa in dadka hubaysan al-shabaab aysan waxba ka qaadi karin ayna u hanjabi karin wax manaha ficil celinana aysan ku samayn karin dadka ay aflagaadaynayso ama ay haysato ay wax dhibaataynayso shacabka yihiin shacabkuna aysan u tirayn oo macnaha wax dan aysan ka lahayn galse maamulka iyo ciidamada qalabka sida waxay ammaan ka yihiin mas-uul ka yihiin ammaanka bulshada rayidka ah ama bulshada aan mas-uulka ka nahayna soo dooratay siyaasadooda dhaqaalahooda iyo arriga bulsha intaba inay hagaagaan mas-uuliyadda annagayna saaran tahay waasan aan ka hadlayno aan horumarka u raadinayno gudoomiye shabaab waxay go-doomiyeen sidaad u sheegayso haddii loo dhigo dadka shacabka ay tahay xitaa dadkaad maamulayseen haddii la go-doomiyey wax istaraatiijiyada ma u haysaan dadkan xayiraadda looga qaadi karo aado weyn haddaanan macnaha istaraatiijiyad u hayn two thousand twelve ilaa iyo hadda maynan joogi lahayn bulshaduna ma aysan joogeen taas waa istaraatijiyad guud waan u haynaa istaraatijiyada aan kala qaadno marka aan isa saxna xaggaaga iyo xaggaydaba istaraatijiyada guud ee wadan lagu xoreynhayo oo macnaha degmo ka degmo ama gobol lagu xoreynhayo waxaa laga sugayaa dawladda macnaha federaalka kasoo gurub dawladda macnaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya heer gobol iyo heer degmo iskaashiga caalamiga markuu dhaco waxaa suurtagelaya ama meesha ka unkumaya nabadgelyo waarta iyo deegaanadii la doonayo ee taargetka ah in la gaadho oo macnaha lagu nagaado taas ayay keenaysa doontaa ma garan marka haddaba waxaad ku qanacsan tihiin magaalo go-doonsan oo shabaab dadka ay celinayaan inaa idinkoo ciidamo badan wata ka baxdaan kusoo laabataan shacabkiina xayirnaadaan
taasi waa macnaha hadalkaagii hadalka nin margiyo kale ninka sida u yidhaahda la yidhaahdaa aan kusaxo annagu kuma qanacsanin sidaa haddaan ku qanacsanahay adoo kalean ahaan lahayn oo bisaan joogi lahayn ama macnaha meelaha kalean tegi lahayn inaanan ku qanac ilaahay idinkii waxaan kusoo dhaweyn doonaa cid kasta oo dalaynaysa inay soo gaadho degmada magaalada waxaa la sheegayaa in raashinku uu sare u kacay oo xaalad bani aadanimo ay ka jirta ka waran
taas annagaaba cadaynayno bani aadanimo marka la yidhaahdo laba u kala qaad ascaartu way kacsan tahay laakiin anagu dadkeena dhammaad ma aha ereyga la yidhaahdo macnaha in la macnaha la cadeeyaa la rabaa sicirka ascaartu wuu kacay galse anagu geeralay baan nahay dadka geeralaydana macnaha haddii abaar ay ku dhacdo unooye shaksi aadana iyo koox iyo guruub iyo waxay tagayeen wax kama qaadi karaan annagu dee dadka iyagu macnaha sida bulshada soomaaliyed oo kaleaan nahay dad beeralay baan nahay beeraheena macnaha ilahay waxuna siyan ku qabnaa laakiin ascaartii kale quutul daruuriga ahayd baa kacday saameynkay nagu yeelatay waa xaqiiq laakiin anagu hadda wax naga dhamaanaya xaqiiqdii ma qabno ilahna uma been sheegay